الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقير أن أبا هريرة كان يستخرفه مروان فالأثر وهي هو أرن أما حديثك أي أثر كتابا أبو هريرة كلي إصغى aayad qur'aana iyo wixii ilaahay qur-aanka inaguba faray kuwa camal falaya iyo berigii hooyadii weeye xagga sanadkana bal ninkan abumura haddana wuu inoo soo noqon doonaa ee abu hureyre kaba warinaya magaciisa yaziid baa la yidhaha waana nin hiqoo taabici ah abuxasimka ka horeeyana salamat bnu dinaar baa la yidhaha isna waa taabici ragga kalena waa rag adugu kolley mashhuuriin aha ama macruufiin ah hiqaaturuwaad kaba mid ah wuxuu yihi markaa abu mura mawla caqiilin caqiilkan uu mawlihiisa ahaana waa caqiil ibnu abi aalib weeye bal wax ka duwanna way noo dambeeyaan insha allahu tacaala oo welihiisa loo tiirin doono ama cid ka duwan oo loo tiirin doono ana abaa hurayrata abaa hurayra kaana wuxuu ahaa yastakhlifuhu mid uu naa'ib iyo khaliifo ka dhigto marwaanu marwaan oo marwan ibnulxakam ninkaa la odhanayay ee cabdilmelik ibnu marwan iyo dhalay ayaa waqtigii mucaawiye weeye ee isaga uu mucaawiye khilaafadiisiibuu marwan isagu madiina iyo manaadiqdaa buu waali uga ahaa haddaba marka uu ama maka tagoo kaleo xaj uu baxo meel kale uu baxo ayaa wuxuu isaga naa'ibkiisa ka dhigi jiray abaa hurayra madiina wa kaana waxaanu ahaa abu hureyra yakuunu mid ahaanayay bidilxulayfati dilxulayfa oo macnaa abu hureyre maskankiisa iyo halkuu degan yahay meeluu dhul ku lahaaba waxay ahayd dilxulayfa oo waa halkii miiqaadkii reer madiina ee imikana miiqaadka waa reer madiina iyo ciddii jihadooda kaba timaado abyaaru cali laba yidhaaho madiina ee waxa weeyaan masjidka rasuulka ilaa malaas lix iyo toban kilomitr way u jirtaa halkaa masjidu shajara iyo rasuulka ilaahay masjidkiisa marka la eege halkaasuu deganaa fa kaanad ummuhu hooyadii waxay ahayd fii beytin waa saxaabiyad hooyadiina oo aqal bay ku sugnayd wa huwa isaguna fii aakharo meel bay la deganayd weeyaanoo dee hadduu isagu qol ama xujro kuba sugnaa iyadna xujro kale ayay kuba sugnayd oo ay deganayd qaala abuu mura xadiidka inoo warinaya faida ara wuxuu yihi faida araada marka uu baxo abu hurayra ama uu doono baan ujeedaa an yakhruja inuu baxo oo waqtigaa uu waaliga ahaa dee wuxuu markaa isagoo dulxulayfa ka tegaya ayuu tegayey madiine dhexdeeda ee magaaladii uu waaligaba kaba ahaa ee cilmiga badanna madiinuu degay ee uu kuba nashriyey dee waa madiinoo meel kasta loogaba imanayey dadka aada u badani halkay kulaba kulmeen ay xadiidkan badanoo kaga wariyeen marka uu doono inuu xaggaa u baxo waqafa uu istaagayay calaa baabiha hooyadii albaabkeedi iyo kedinkeedu istaagayay fa qaala wuxuu odhanaya waa subaxdii waa subax kastuu sii bariidinaya assalaamu calayki yaa ummataah waraxmat ullaahi wabarakaatuh taas buu odhanayo uu salaamayay yaa ummataana ta-dii aliftu labaduba ciwad waxay kaba yihiinuun ya-dii yaa-ulmutakalimka ayd oo asalku yaa ummi buu ahaa bal kale waa luqaad kala duwan oo dee kelimadan kuba timaada uun bay kaba mid tahay yaa ummataah waraxmat ullaahi wabarakaatuh fataquulu waxay odhanaysay wacalayka asalaamu yaa bunaya waraxmat ullaahi wabarakaatuh iyaduna salaamtii bay ka qaadaysay oo way u jawaabaysay fayaquulu wuxuu odhanayay markaa ay salaamta ay kaba qaado raximaki illaahu kamaa rabbaytinii sagiira waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira baa ilaahay yidhi isagoo dee inaga ina faraya oo waxaa tidhaahaa ilaahay oo u naxariiso sida iyaguba markan yara ama yar ay u soo koriyeen haddaba allaha kuu naxariisto kamaa rabbaytinii sidaad ii soo korisay ii soo barbaarisay dee ii soo rabbaysay sagiiran xaalanay anoo yar oon waxba qabsan karaynoo taasoo kale fataquulu markaasa iyaduna waxay odhanaysay baari buu ahaaye raximaka allaahu kamaa barartanii kabiira allaha kuu naxariiso sidaad anigoo weyn iyo markan weynaaday baari aada iigu noqotay ee rabayntaydii hore ee aan ku rabeeye adoo yar abaalkeedii dee kolley abaalkii ma wada gudi karo si aynu soo marre ee bal aada celisay ood anoo weyn baari aada iigu noqotay kamaa barartanii waa sidaad aniga iigu samafashay iigu ixsaan fashay kabiiran xaalanay anoo weyn oo da-ba ah uma idaa araada marka uu doono an yadkhula inuu galo waa marka dambuu soo noqdo ee uu soo hoydo ee uu doonayo gurigii inuu galo sanaca milahu iyadoo haddana ku bilaabi jiray waa salaami jiray ducadana waa la iman jiray ah raximaka illaahu kamaa rabbaytinii sagiira iyaduna saasay uguba jawaabi jirtay oo sanaaca wuxuu samayn jiray mislahu hadalkaa imika aynu soo maray oo kale ayuu samayn jira oo dee waa birigii hooyadii iyo samafalkii uu samafalaya weeye kollay sidaan sheegaya ahar weeye sanadkiisana dee waa dad wada siqaada ayaan leenahay tan waxaana jirta imaam albani raximah اllahu tacaala aharkan wuxuu ku soo arooriyey qismiga labaad ama waana qismiga yar waa daciif اladabi اlmufrad kollay arrinta uu kuba celi qolooyin kale dee wixii kaba dambeeyey in waxaad moodaa mid mid mooyaane waa dariiqay mareen oo hadalkiisa un bay kuba celiyeen oo ah waxa uu markaa kuna cileeyey saciid ibnu abi hilaal ninkaa la yidhaaho waa nin bal matala atbaacu taabiciintii kaba mid ah markaasaa waxaa cibaaradaasaa dhacday kaana ikhtalada ikhtilaad baa ku yimi ikhtilaadkuna marka la eego curfiga muxadisiinta waa ninkii marka hore xifdiga iyo fiican lahaa axaadiisiisa xifdisnaayee dee korka ka sheegayay sidaa looga naqlinayay haddii dee ama weyne uu weynaaday ama wax kaloo kuba yimi oo ku yimi daraaddeed xifdigiisu u xumaado wixii uu kala iloobo axaadiisii ay iskaga darsanto kaas bay waxay yidhaahaan ikhtilaad isagana mukhtalid bay ku magacaabaan kollayna daabitku waxa weeye xukumku ninkan haddii la kala garanayo axaadiistii qabla alikhtilaad uu wariyey bacda alikhtilaad ruwaadda la eegaa dadkan laba kulmay ay kala soocan tahayna wixii qabla alikhtilaad waa la aqbalaa bacda alikhtilaadna waa la ceriyaa haddii ay kala kala garan waayena xadiidkiisii kolle guud ahaan dacfi buu mudanaya oo dee haddii aan duruq kale iyo waxyaalo kaleoo keenaya inuu xafiday la arag waxa weeyaan xadiidkiisa waa la celinaya markaa cibaaradan baa dhacday ninkani waa nin horta siqa aan leenahay a'imo kala duwan oo midyo saddex iyo afar iyo shantoon ahayn way tawfiiqiyeen hadalkan ikhtilaadkuna wax ka sugan ma aho waa cibaaro imaam malik saaji uu kame imaam axmed uu kaba soo naqliyey oo weliba markay tahay cibaaradiisna aanay macnaha sariix ku ahayn sariix ku ahayn oo dee mukhtalid buu ahaa aanay sariix kuba ahayn taasba weeye bukhaari iyo muslimna way xujaysteen oo labada saxiixba dee kutubta lixda ahba uu kuba sugan yahe bal markaa waxaan leenahay mala haddii la odhan lahaa ruux cabdillahi bnu saalix baaba katibullays oo sheekhii bukhaari ayaaba laga yaabi lahaa in maqaal la yidhaha waxbaa meelo qaarkood kitaabkiisa mooye riwaayadiisa laakiin dee waxaad moodaa kolley arrintaasi waa arrin nadar ku sugan yahay asarkan waayo mid ka dambeeya inoo soo noqon doono bal cibaarada aan eegi doono mala ay mudnayd in la isku kala bedele waxa weeye ninkan saciid ibn abi hilaal waa nin fiqa ah bukhaari iyo muslimna ay wax kaba wariyeen aymo kala duwanna ay tawsiiqiyeen bal way ka wariyeen marihina way xujaysteen baan leenahay cibaarada imaam malikna waa taas allahuma ibnu xasmi imaamka la idhaahaa daciifiyastoo xaafid kaba cabiro cid uga horeysay oo hadalkaa tidhi iyo cid ka dambaysay midna maba jirte bal waxaan leenahay waa ahar xooglaan leenahay aharkani qaala wuxuu yihi markaas haddana bukhaari baa odhanaya aharkaa waan dhaafne وxadثna أbو نعayم qال xadثna سfyاn عن cضاء بن الصائب عن أbيه عن cabdاللahi بن cمr qال أنه qاal سfyaanku waa سfyاn بn سacيid الthawri weeye caضاء بن الصaaئبna waa nin taabiciy oo taabici yar ah oo kolley bal mثalا aabihiina صaaئب waa ibn malik waa nin ثiqa oo taabici weyn oo bal isaga kasii xoog badan isagoo axaadiiثiisa oo kaa badnaatee wuxuu yihi markaa cabdالlahi بn cmri qaala jaءa rajul nin baa yimi ilى الnabiyi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay buu u yimi yubaayicuhu xaal uu la mubaayacoonayo calى اlhijrati oo nin baa yimi oo aan reer madiine ahayn oo dee bilaadiisii buu kaba yimi rasuulka ilaahay buu u yimi isagoo ahdi la gelaya rasuulka ilaahay kula gelaya bayco inuu soo hijroodo dee jihaadka iyo umuuraha ka qeyb galo bal adigu madiine dego ee uu markaa muhaajir noqdo wa taraka ninkaasi wuxuu ka tegey oo uu kaga yimi halkii uu ka yimi abaweyhi labadiisii aabbo aabbiyo hooyadii yabkiyaani dee kamay maarmahayn way u baahnaayeen ka tegiisan ayaa iyagii ku cuslaay oo ay markaa dhibayay oo saasay la ooyayeen oo inuu ka taga may doonahayn fa qaala rasuulka ilaahi baa wuxuu ku yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh irjic laaban ilayhima markuu u sheegay oo dee labadiisii waalid iyo xaaladood iyagii dib ugu laaban waadxikhumaa ka qosli kamaa abkaytahumaa si aad uga ohisay macnaa ka farxi weeye oo adigii laaban dee way noo dambaysaana nin kaloo laba mid ahaa fa fiihimaa fajaahid inuu ku yidhi isaga markuu weydiiyey uu yihi ma ahayd waalid oo haa haddaba iyaga jihaadkan aad doonayso halkaasuu kuugu jiraa birigood iyo ixsaankood iyo raaligelintood iyo adeegooda taas dee ilaahay uguba dhowow uu kuba yidhi haddaba iyagii dib ugu noqo oo kaba qosli kama abkaytama waayo dee birigoodani waa shay farducaynuu noqonaya jihaadkiina bal dee waqti uu farducayn yahay waa jirtaa asalkiisa hore fardu kifaaye weeye kan baa isaga kaba horeynaya tan baanu idankooda iyo fasaxooda uguba xidhnaanaya ee haddaba irjic ilayhima waadxikuma kama abkaytahuma koleyna waa biriga waalidka iyo maqaamka saruu leeyahay iyo siduu aada iyo aada uba weyn yahay oo waa kaa jihaadkii baa rasuulkii ilaahay iyo hijradii ayuu ka horreysiiyey taas baa iyada inoogaba sugan xadiidka kolley laftigiisan ibnu maaja iyabaa sidan kuba wariye laakiin asalkiisu marka la eego asalkiisu de waa xadiid bukhaari iyo muslimba ay wariyeen yaanu cibaaradan aanay dhicin bad intane laakiin waa xadiidka asalkiisaan leenahay قال وxdثنا cبدالرحمن بن شhيبة قال أخبرني بن أbي الفdيكي قال xdثني موسى عن أbي xازم أن أbا مرة مولى أم هاني بنت أbي ضالب أخبره أنه رkب mعa أbي هريرة إلى أرضه بالcقيق bal sanadka xadiidka hay dambeeyey inta kale laakiin abumura waa ti aharkii aynu ku bilownay casharka saaka ayuu inoogu sugnaa markii hore waxaan aragnay mawlaa caqiilin imakana mawlaa ummi hani binta abi aalib laftiga mawlana hortayn dee macaani badan baa loo isticmaalaya laakiin markay meelahan oo kala wada tahay in laba macnuu ku yimaadaayo haddii la yidhaha mawlaa fulan hebel sayidkiisii xoreeyey wuu noqdaa in mawlaa fulanna waa catiiqii hebel iyo hebel ninkii uu xoreeyo mawlaha ka wax xoreeye iyo ka la xoreeyey labadaba mawlo waa la yidhaahaa waxay kaba cabiraan culimada qaarkood oo kutubta qaarkood laguma arkaa mawlaa min aclى iyo mawlaa min asfal maxay uga jeedaan min aclana waa almuctiq waa kii wax xoreeye waa ka sare waa sayidkii hadday min asfal yidhaahaana waa ka hoose waa catiiqii laba xoreeyey ninkana markaa qoyskan buu mawaalidoodii kaba mid ahaa dee kolkol mawlaa fulan iyadoo loo jeedo islaamnimo taasna sida dee bukhaari oo kale waa kan aljucfiyu ama mawla aljucfiyiin laba yidhaaho waana wala islaamnimo xaggeed kaba yimi si aan maalintii dhoweyden tarjamadiisa soo sheegaynay nooguma sugnayd bal taasba way jirtaayo in waluhu xoreynna waa ka yimaadaa islaamnimona waa ka yimaadaa xaggeed oo dee mawlo waa la ysugu noqdaa xilfi iyo isbahaysi la isbahaystay oo ruuxan taasna walaa u xilfin oo imaam malik oo kale iyo kolkol waxaa ku timaada nisbadiisa ataymiyu taymkanna isagu waa reer bani asbix asbix oo asbax oo reer yamaneedya buu ahaaye taymkan isaga dee ama quraysheed may isku lahayn nasab kama dhaxayn ee waa xilfi ahaan baa meesha jirtay taasi ee mawaalidoodii waa dee isagu waa carab asaleh laakiin waxa weeyaan un waa isaguna oo wala xagga xilfi ahaan kaba yimaada waa jira walaa cataaqatin wala marka adigu dee wala mid kaa cataaqada iyo kaa xilfiga iyo kaa islaamka intuba imaka halkan waa kii cataaqada markii hore maxaa jirta hadda waa nin mawla caqiilin imakana mawla umihani waa laba ruux oo walaalo ah caqiilna waa caqiil ibn abi aalib umuhanna waa ina abi aalib oo de waa qoyskan buu walahooda ahaayo markaa kii loo nisbeeyaba walaha la siiyaba ee labadaba waa la yidhi waa tan labadan riwaayana inoogu kala timi waa meel keliya oo waa qoys keliyo waa laba walaalo oo bal maalan ashiqo weliba ahaa isku abiyi hooye ahaa weeyaanoo de haddii midkood uu welihiisa lahaa ka kalena kolley ama wada joog uu la joogiyo mulaasamadin iyo tan sida caqiil oo kale ayaa loogu nisbeeyey marka wuxuu yihi anahu rakiba imaka waa fuulay oo maca abi hurayrata abi hurayre maciise madiinu ka raacay raaxiladii ama dee waxbuu laba fuulay ama ay dee isaguma hadduu wax fuushanaaba ee wuxuu ula raacay un weeye oo uu u raacay oo uu la baxay xaggii ilaa ardihi dhulkiisii bilcaqiiqa caqiiq uguma sugnaa bal laba asar kama kala dhigayno waa asar keliya uun kan iyo kii hore dulxulayfa markii horena le laakiin meeshu may kala dheerayn waadi caqiiq kolley caqiiqyada mala bilaadda carbeed ku taalayna way iskaba badnaayeene laakiin caqiiqani waa in markaa waa meel uun dulxulayfa agaheedaba ahaa waa kii rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waqtigii xajkiisiina intuu dee looguba yimi waa oo dee markaas ama malag uguba yimi uu ku yihi salli fii hada alwaadi almubaarak waqul cumrata fii xaja oo waa dee dulxulayfa un egaheeda weeye markaa masjidku iyo maskanku haddii caqiiq la yidhaayo haddii dulxulayfa waa laba meelood oo aada isugu dhowo ama iskuba mid un weeye oo waadi meesha mari jira oo ku dhowaawn dhulkiisii halkaa caqiiq uguba sugnaa baan u raacay buun fa idaa dakhala ardahum markuu laabmayo ee uu dhulkiisa galo gurigiisii tago sooxa biacdaa sawti dhawaaqisa dheer ayuu kuba dhawaaqi jiro wuxuu odhanayay calayki asalaamu waraxmat ullaahi wabarakaatuhu yaa ummataah taquulu markaasay odhan jirtay iyadna wacalayka asalaamu waraxmat ullaahi wabarakaatuh yaquulu abu hurayra deeta wuxuu odhanayay raximaki illaahu kamaa rabbaytinii sagiiran xaala kownii sagiiran sidaad ii soo korisay allah kuu naxariista ilah baa yidhi dee taase waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaanii sagiira فتquل waxay odhanaysa ya bunaya وأnta adigana fajaزaaka الlahu khayرا ilaahay khayr ha kugu abaalmariyo وraضي الlahu canka allaha kaa raali noqdo kamaa barartanii kabiirا sad aniga igu baari noqotay kabiirا xaalani anoo weyn qaala musa musa wuxuu hi waa muuse abu xaasim kaba warinayey kaana smu abi hurayrata abu hurayre ismigiisu cabdlahi bn cabdالlahi bni camrin cabdالlahi bn camir buu markii hore ayuu ahaa dee abu hurayra kuba shooro buu leeyahy bal asarkani waa kii hore waxay inoo caddaynaya un waa birigii iyo baarinimadii badnaydee abu hurayra isagoo dee amarkii ama xaqii lagu lahaana gudanaya amarkii ilaahayna iyo rasuulkii ilaahay kiisiina kuba camal falaya umuurahaas baaba iyada inoogu suganoo macnuhu waa inoo cadyahay xagga in muuse oo yidhi cabdullaahi bnu camrin baa la odhanayeyna kolley magaca abu hurayre iyo magaca abihiba iskhilaaf dheer baa beyna ahlicilmi jira barhkooda waxay ka mashhuurkaa kaba dhigaan in la yidhaha cabduraxmaan ibnu sakhrin waa taas laakiin maaxa la arkaa aqwaashu ilaa sodomeeye qowl inay gaadho labada magaca marka la isu geeyo ibnu khusayme oo kale iyo dariiqu wariyo bal maalan aad ba malaha duruqda magaciisa lagu wariyey kuwa uguba raajaxsanana magaciisii hore cabdushamsin in laba odhanayo way jirtaa dee cabducamrin imaka kan aan hayn oo waxyaale se cabdiraxmaan ibnu sakhrin baa badan oo bal waxaan leenahay iskhilaaf weyn baa ku jira magaciisa iyo magaca aabihii kunyadiisa laakiin de waa taas iyado aada iyo aada uguba shuhuroobay abu hurayra ee waa magaciisii u nimaka arrinku maaha nin magaciisii mkasan uu ahaa cabdiraxman ibn sakir waaba ta kaba mashhuursan in magacyo kalena way jiraan oo kala duwan bal asarkan aniga kitaabkan aan hayo ama matigan aan hayo waxa kuba sugan xasan اlisnaad saas baa ku sugan isnaadkiisu waa fiican yahay in waana cibaaradii albani weeye oo ka horena daciifo ama daciif اladab اlmufrad buu ku soo arooriyaa kanna wuxuu ku soo arooriyaa saxiixu اladab اlmufrad markaa kan buu xasan alasaad waxa laga yaaba nuskhada u badan tihiin inaanay sidaasi kuba sugnayn ka hore waa taan ihi rijaashaasi waa rijaal hiqaad ah bal dee haddii markaa la yidhaha saxiixulisnaad waa mudanayey isaga oo waxa weeyaan kan laakiin kan marka la eego kolley ka hore waa cumdada waana ahar uun wuxuu inoo tilmaamayaana birigii waa maalan abu hurayre laakiin xasannimo in lagu sifeeyaa way adagtay kan cabdiraxmaan ibnu shaybahaas horta magaciisa dhami waa cabdiraxmaan ibnabd ibnu cabdilmelik ibnu shayba oo shaybahani waa awowgii aabihii cabdilmelike baa la yidhaahaa kolley waa nin marka la eego dabaqadii bukhaari iyo muslim uun ka yar horeysay dabaqadii ka yar horeysay un ah isagu weeye ninkan oo xaafidnu xajar dabaqada koob iyo tobnaad ee ruwaadu kaba dhigaa waana nin kolkol akhdaa iyo awhaam xagga riwaayaad kale ibn abilfudayk maxamed ibn ismaaciil ibn lfudayk baa ibn abilfudayk baa la yidhaahaayo nin sheekhadii shaaficiye kaba mid ahaa muusahan abuxaasim iyo abumura labadaba waa hiqaade muusahanna muuse bn yacqub ibn cabdilaahi baa la yidhaahaayo waa nin isagana kolley kalaam kuba suganyay ama la odhan karo mutaabacaad waa usoo badaayo dacfi baa ku sugan la odhanayo bal saduuq baha haddii ay barhkood kaba cabireen marka waxaan leeyahay sanadka kolley marka la eego cabdiraxmaan iyo muuseba waa laba ninoo maqaal ama ay wax kuba sugan yihiin oo kolley xadiidkoodu gaar ahaan in mutaabacaad iyo waxaa la eego mooyaane in duruq kale loo helo mooyaane aanu gaar ahaan xasan noqonahaynba marka cibaaradan ah xasanulisnaad oo dee malaha meelo kala duwan dhacday kiina ah intiina badna haystaan iyadama dhicina waa caadi eh oo cibaarada albania malaha waxaa mudnaan lahayd ba labada asar in la isku kala bedelo ka hore ayaa kaba xoog badan oo kan isagii ma mudanba markaa dee in qaybta daciifka lagu soo arooriya way haydbe laakiin asarkaa dariiqii horeu inoogu sugan yahay ee rijaashiisu ay hiqaad kaba ahayd ee aynu soo maray macnuhuna waa macnaha inoo cad baabu cuquuq alwaalideyni labada waalid cuquuqooda baabkiisii weeye oo birigii iyo haddaan soo aragnay waa caaqnimada oo dembi aada u weyn oo min kabaa'iru dunuubah bal taas buu baabkeedii yahay dee cuquuqna waxay dhahan wax kastoo labadii waalid iyagu ay dhibsanayaan oo kaloo dhibsi aan dee wax sahlan oo fudud aan ahaynba cuquuq way noqonaysaa haddii dee aynay iyada wixii macsiya laguma adeecaya oo wixii aan ahaynbe haddaba cuquuqii labada waalid iyo dembigii iyo ciqaabtii iyadu ama dee dembigiisi inuu dembi weyn yahay ayuu baabkiisi yahay xadaثna mسdd qال xadaثna bشhr بن المفضل qال xadaثna الجurayriي عan cabdالرحمن بن أbي بkrةa عan أbيه qال أنh qاal xadيiث bukhaarي iyo mslimba ay wariyeen waxa weeye oo xadiidkani oo dee kutubtii iyaga wax ka soo naqlinaysa inay noogaba sugnaaye bal jurayri uun haddaan imika yar qabto waayo asaaniid lama qaban karo lamana sadna laguma barto ee kolley se marka celcelintaa badan ruuxu markuu kitaab sidaasoo asaaniid akrisanaya marka had iyo goor lagu celceliyo waa dariiqa laguma barto hadduu wax la daalacdana aada bay u mudan tahay bal ninkan jurayri oo kale uun waa nisbo jariiri maahae waa jurayri sidaa inoo xarakaysan oo nisbadu waa taas magaciisa saciid ibnu iyaas baa la yidhaah waa magacun baan imaka idiin sheegaya waana nin hiqo ah oo taabiciinta raggii ugu yaryaraa kaba mida walow intii dambe malaa sanadihii dambe cumrigiisa ikhtilaadka aan sheegayay kuba yimi dee culimmaduna waxay ku kala soocaan oo waxay dabdiyaan dadkii hore ugaba maqlay oo labada sufyaan iyo labada xamaad iyo shucbo iyo ina culayo iyo rag badani waa intii uu fiicnaa xifdigiisu fiicnaayo hore ayay wax kaba maqleenoo waa duruqda iyo rag badan weeyaan oo dee markaa riwaayadooda la xujaysto dee waa taa labada saxiixba uu inoogu sugan yahay maalin dhaweyd baa waxaan soo haynay xadiidkan ku soo bilownay abu camrin ashaybani waxaan markaa idhi ninkaas sacad ibnu iyaas baa la yidhaah kanna waxaan leeyahay maanta saciid ibnu iyaas waa farqi yar bay idinka baahan tahay abu camrin shaybani waa nin weyn oo waktigii rasuulkii ilaahayba joogay islaamayna laakiin aan laba kulmin oo mukhadraba magaciisu waa sacad ibnu iyaas way ku kulmeen meesha ninkan juraylina waa nin taabici kaasi waa taabici ninta kuwii ugu waaweynaa hadduu yahay bal dee saxaabe ay isla ahayn ama uu kaba weynaayey jirtay saxaabadii yaryaraa kani waa raggii medharhkii ugu dambeeyey saxaabada arkay oo kan saciid ibnu iyaas baa la yidhaha kaasna sacad ibnu iyaas kaasi waa abu camrin ashaybani kana waa ninkan jurayri nisbadiisu ay tahay cabdiraxmaan ibnu bakartana waa taabici weyn aabihii baa dee saxaabi ah waana ilmihii ugu horeeya ama ugu dhashay muslimiintu markii basre la degay waktigii cumar ibn اkhadaab waa ninkii ugu horreeyey ugu dhashay isaga ugu hor dhashay oo maalintii abihi abubakrtana neefgeela ayuu qalay cabdiraxmaan qaala qaala rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi abubakrata ayaa odhanaya nufeyc ibn اlxaariث alaa unabiukum maydiin waramaa biakbar اlkabaa'iri dunuubta waaweyn kuwa ugu waaweyn weeye waa dunuubta waaweyn kuwooda ugu waaweyn maydin sheegaa oo dembigu isagoo kabiiro ah ayuu haddana sii kala waawen yahay oo dee wuxuu leeyahay kabiir iyo akbar buu yeelanayaa kabiir iyo akbarba alaaan saddex goor buu ku celiyey waa si dee loogu baraarugo loogu ihtimaamo oo waa soo jeedin dadkii uu soo jeedinayo dhagahoodii iyo qalbigoodiiyo inay u furaan wuxuu sheegayo taas buu ugu celceliyey qaala waxay idhahan balaa yaa rasuula اllahi qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh alshraaku biاllaahi waa ishraak ilaahay loo sharig yeelo isagaa dee dembika ugu weyna waa dembigaan ilaahay dhaafin haddii uu ruuxu kuba dhinto onu ka dee toobadkeenin wa xuquuq اlwaalideyn eeg caaqnimadii buu halkaa geliyo rasuulka ilaahay raaciyay iyo labada waalid xuquuqooda oo dee waa ka ilaahay baa qur'aanka ku celceliyey cibaadadiisii weyna farayey uu raaciyey iyaga ixsaankii loo ixsaan farayey xaqooda aada iyo aada u weynba ay waladkii kuba leeyeen labada waalid cuquuqooda wajalasa markaa hore rasuulka ilaahay uu fadhiyey uu jiqilaysnaa uu soo fadhiistay wa kaana waxaanu a mutakian oo dee waxa ma barkima ama waxbuu deesan uu waxa weeyaan uu jiqilaysnaa uu soo fadhiistay wuxuu soo fadhiistay waa waxaan uu sheegayu weliba u ihtimaamayaa maaha inuu shirkigii iyo ay kaba weyn tahay shirkigii waxaa la arkaa dee ruuxii muslimka waa kaa iskaba dhowreeye islaamay waalidnimadiina xataa ruuxii haddaanu sharci eegin dee dabcigiibaa keenayaba xaqii waalidka in la ilaaliyo oo iyada taasna waa marka la eego caade ahaan iyo dabci ahaan waa waxa ama dhaqan ahaan iyo akhlaaq ahaan waalidka in xaqiisa la ilaaliyo ay too dadku cuquuqii bal maalan way jiraan dad badan oo kuba dhacaya laakiin haddana iyadoon laba eegin xaggii diinta dee xaggii akhlaaqdii fiicnayd iyo xuquuqdii dadka iskuba lahaayeen iyo wax la dhowro laakiin umuurahan wuxuu uguba ihtimaamay fudaydsiga la fudaydsadaa badan kudhicidda lagu dhacaa badan oo iyaga aada iyo aad baa looguba dhacaayo oo xagga marka la eego dadka ku dhacaya laba imanaya ka badan dadka waxyaalaha hore kuba dhacaya marka wuxuu yihi alaa hooyay wa qowl zuuri waa hadalka beentaa wey azuur waa alkadib marka qowlkii zuurka markhaatigii beentaa waa soo gelaya kadibkii iyo dee matalan kalena waa soo gelaya bal matalan waa hadalkii isagu beenta ahaa waana tan riwaayaadka qaarkood washahaadatu zuur ay laba socotay laakiin qowl zuur uu ka caamsan yahay shahaadatu zuur markhaatigu waa qeyb kaba mida waxaa beenta ah ee dee dadku ay kuba hadlayaan ay laba imanayaan alla waqowl zuur maa zaala kama suulin rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh yukariruhaa waa intan dambe inuu celcelinayo alaa waqowl zuuri sida riwaayaadkana washahaadatu zuur isagoo ku celcelinaya waa isagoo arinkan dee dadku way fudaydsadaan oo way kaba dhacdaayo taawunkooda badan intay ishraag iyo cuquuqa kuba dhacayaan waxa ka badan intay waxyaalahan kuba dhacayaan jaanibkaa weeye ee maha dee inay iyaga kuwaasaa kaba weyn hore markaasuu maazaala kama suulin yukarirha inuu celcelinaya xataa qultu ilaan idha abubakrata ai laytaw sakata waaba rasuulkii ilaahay bay dee wixii rasuulka ilaahay iscaaj iyo dhib kuba ahaa waa dee ayay dee markaa u nacayeen oo alla muu iska aamuso oo waa rasuulkii ilaahay san ugu celcelinayiyo taas bay iyagoo waa shafaqatan calayh iyo iyagoo diidaya wixii rasuulka ilaahay kolleyba ama kicinaya ama dhibaya ayaanu nidhi buu yidhaahn alla rasuulka ilaahay muu iska aamuso dee waa ka kolley risaaladiiyo wixii u jeeday fariintii la maqaliya laytahu sakat bal xadiidku waa xadiidka aan leenahay waa bukhaari iyo muslim baaba wariyey xdثna محamed بن سلام qال أخbarana jrيr jrيr بن cabdالحamid ba la yidhah waa min hiqاaت الruwaad iyo aimadoodii kaba mida loo xerayn jiray magaalada rayi la yidhah baa loogu tegi jiray oo dee loo cilmi doon looguma tegi jiray rayina waa qeybi maka magaalada dahraan ee caasimada eran kaba mid ah ayuun ba meelahaasi ku taalay rayi halka raaziyadiya loo loo nisbeeyo can cabdilmalik bni cmayri can waraadin katib اmugiirati bni shucbata waraad waa nin mawlihii muqiirana waa ahaa waxna uu qori jiray waa ninka taabiciga hiqada ah qaala wuxuu yihi cabdulmelikna waa isna taabiciye kataba mucaawiyatu mucaawiya wuxuu u qoray ila lmugiirati mugiiro waraaq u soo qoray oo uu ku yidhi uktub ilaya waxaad ii soo qortaa bima samicta wixii aada maqashay min rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam il axaadiidtii rasuulka ilahi aad kaba maqashay wax kaba mida ii soo qor taas buu yihi mucaawina waqtigii khilaafadiisii weeye qaala waraadun waraad baa wuxuu yidhi faamlaa uu yeedhiyey mugiira calaya korkayga xadiis arrinkan soo socda u yeedhiyey oo isagu kaatibkiisiibu ahaa isagaa wax qoraya mugiirana waa u yeedhiyey wa katabtu waan qoray biyaddii gacantaydii baan aniguna ku qoray oo muxuu u yeedhiyey inuu yidhi mugiira أني أنgu سمعته waa سمعت النبي صلى الله عليه وسلم baan مقلay ينهى xاaل uu نahiyayo عaن kaثرaة السؤaaل سؤaaل badan وإضاaعaة الماaل xoolaha dayicitaankood iyo in la baydhiyo xoolihii oo la dayaco وعaن قيiل وقاaل ama وعaن قيiل وقاalin labadaba iyo saasaa la yihi iyo wax kastoo dee hadalkaa badan iyo wixii la maqlayba in la sheego layskaba hubsan oo qiila saasaa la yidhi waxaan la ogeyn sixadiisa iyo qaala fulaanu kada taas ayuu rasuulka ilaahay waa nahayayey xadiidka horta waa xadiid iyadana bukhaari iyo muslim ay wariyeene laakiin ziyaaduu lahaa baabku wuxuu baabaysan yahay baabu cuquuqi اlwaalideyn dee imika intana cuquuq اlwaalideyn baabkii aan nidhaahno waa halkan maxalu shaahidkii inoogumaba sugnaa xadiidka waxaa la socotayba inuu dee waxa weeyaan waxyaalihii uu rasuulka ilaahay nahayey ama uu yihi ilaahay baaba idinkama nahayaya wa'dulbanaat iyo cuquuq lummuhaat oo hooyooyinkoo lagu caaq noqdo waana inta baabka u munaasibkaayda laakiin halkan way ka maqan tahay laakiin xadiidka wuu soo celin doonaa marka laakiin waxoogaa socono haddii ala idhaah bal laba meeloodoo dambuu kuba soo celin doonaa isagoo dhan oo baabka wixii u munaasibkaana ay laba socoto dee cuquuq lummuhaat iyo wa'dulbanaat oo kale iyo manci iyo haat waa saddex qayboodoo kaba maqan waana intii xadiidka dee saxiixeynba laba socotee laakiin insha allahu tacaala walow dee munaasabadii baabka iyo maxalushaahidku riwaayadan ay kaba maqan tahay way inooguba iman doontaa kitaabka dhexdiisa haddii ala idhaha inooguba iman doontaa bal laba baab oo kala duwan oo kala yar fog iyaguna ayay ku iman doonaan biidn illahi tacaala marka wuxuu yihi waxaan maqa can katrati su-aal su-aashani waa dadkii oo la weydiisto xoolihii su-aashii xoolahu way noqonaysaa dee ruuxu markaanay daruura u hayn xaajo iyo baahi aanay uba hayn iyada taas su-aashii waa shay madmuuma ruuxu hadduu xoogsi karayu kasab karayo iyada taasna bal waxa weeyaan bal waxaabay gaadhaysaa xad xurmo ayay gaadhaysaayo axaadiid kala duwan ba dee nahyin markaa dadka in wax la weydiista iyo la baryo iyo su-aashaas iyo waciido maalan ruuxa shaqo ka dhigtay inuu dadka baryo inuu maalinta qiyaamaha imanayo wejigiisoo diiran oo lafuun ah oon hiiblaba lahayn iyo axaadiid kala duwan baa kuba yimi kolle axaadiidna taxriim way faa'iideyneysaa dee bal qolooyinkan imika marka ay si eegaan haddii la yidhaah suurooyin baa jaa-isa dee waxay shardi kaba dhigaan ruux horta ilxaax iyo ku celcelin inaanu laba iman naftiisii kollay su-aashani iyo baryadani waa dullinime laakiin dullinimo tan su-aashu ay keenaysa ka siyaadsan oo isdulleeyey inaanay jirin ruuxii uu wax weydiisanayey inaanu dhibin waa umuuraha haddii kale waxay leeyihiin shuruudda mid kamida la waayo waa xaraama adigu bal waxaan leeyahay ruuxii aanay xaaja ku kalifin ama taasi aanay jirin dee waa waxaa nahyigu uu kuba yimi waxaa kaloo su-aashii laguma fasiray su-aalihii cilmiga ahaay oo dee ujeeddadu hadday noqoto dadka dad baaba kaba caado yeesho ruux buu wax weydiinayaa waxan uma baahna mabuu dhicina waa masale faradi ah saxaabadii iyo salafkii kuwa kaba midi ruux haddii su-aashaa la weydiiye waxay odhan jireen miyay dhacday haddii la idhaha may dhicin inaga daabay odhan jireen dadka qaarna maxay uga jeedaanba wixii cilmidood maba ahayee ruuxan cajsigelintii bal ruuxan ku hubso kan muxuu yahay waa laga yaaba waktigeedna inay badantahay dadka dhalinyarada kaga badantay ruux u tegayaanoo su-aal dee laga yaaba ama wax loogu soo yidhi kolle cilmi ma wada hayee ayuu eegaya ama ruuxii qaladkiisuu doonaya inuu ku tashniiciyuu doonaya inuu qaldamo bal halkaa weydiiyo kale waa shayga madmuumka bal nahyina waa ku yimi naha can اlquluudaat waa masaa-isha caynkaasi ama ruuxii lagu cajsigelinayo qaladkiisa lagu dalbayo si abi daawud iyo ay wariyeenoo taasna waaba dee su-aashii nahyigii way soo gelaysaa oo bal wax ka caabsan baaban kuma fasiraynaa mid saddexaadoo su-aashii aan macno lahayn dadkii ruuxio ama akhbaartaa dadka in kolley wax faa'iido ruuxa uguma siay jirin oo had iyo goor ku mashquulo sidaasaa la yidhiyo sidaasaa la yidhiyo war aan la hubinayo waxaan sugnayn oo kale oo dee oo dhici karta ruuxu had iyo goor wixii uu maqlayba hadduu ku sheekeeyo ku waramo been buu kuba dhacayaa sida xadiidka kafaa bilmari kadiban an yuxadida bikuli ma samic iyaduna way soo gelaysaa istikbaarkaa dadka waxyaalaha caynkaas ee tafaasiisha aan looga baahnayn iyo waxyaalaha caynkaasa haddaba su-aashaa badan iyo maalkii oo la dayaco dee isagoo la bayriyo laga shaqayn waayo faraa laga qaado saa ku bayla waayo daaco iyadoo meelo aan lagu badnayn ama meelo aan toosayn oo israaf ku sugaya lagu bixiya haba yaraade wixii lagu bixinayay idaacay noqonaysaa maalkiina waa tan ilaahay noogaba dhigay dee masaalixdii dadku ay kuba qumayso marka maalkii oo la dayacana waa nahiyey dee caqila o qaalana sidaasaa la yidhiyo sidaasaa hebel yidhiyo wixii aan la ogeyn oo dhan ama aan la hubin dee sixadiisa aan la garanahayn baab lacana allahu man lacana waalidayhi ilaahay waa lacnaday ruuxa labadiisa waalid lacnada waa cuquuqiibaa inoo socda oo labadiisa waalid ruuxa lacnada waa ruuxa malcuunkaa waa xaqnimo aada u adag weeye xadaثna cmr bn marzuqi qaal akhbarana shucbaة can اlqasim bn abi bazata can abi طufayli qaala suئila caliyu hal khasakm الnabiyu slى اllahu عalيه waslm bishayn bal waa xadiid kalley asalkiisa muslim ya ay wariyeen qolooyinkana waa qolooyin iyaguna hiqaatu ruwaad kaba mida abudufaylkana waa nin saxaabi oo asxaabtii yaryarayd oo caamir ibn wathilata la yidhaaho weeye abudufayl waana ninkii asxaabtii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh marka la isku wada daro uu geeri dambeeyey saxaabi ka dambeeye ma jireen waa saxaabigaas baa uu geeri dambeeyey oo maka kuba dhintay aqwaashii waqtiguu dhintayna dee dhowr qowl baa jira kii ugu dambeeyey oo boqol iyo tobankii hijirada inuu dhintay waayo waqtiga rasuulka ilaahay uu yaraa abudufayl qaala wuxuu uhi abudufayl su-ila waa la weydiiyey caliyun cali baa la weydiiyey oo waxaa lagu yidhi hal khasakum الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam miyuu idinku khaas yeelay bishayin shay manaa lam yakusa bihi aanu ku khaas yeelin annaasa dadka kaga fatan xalayn iyagoo dhan macnaa nimankii raafida iyo shiica iyaba waxay faafinayeen cilmi gaara oo rasuulkii ilaahay isaga ku khaas yeelay ama dee cali inuu jiray oo uu hayo dadka kale looba sheegin ee su-aashaasaa waqtigaaba jirtay markaasoo dee tatiibu weydiiye la weydiiyey qaala wuxuu uhi markaa caliyu bnu abi aalib ma khasanaa naguma khaas yeelino rasuul ullaahi sala allahu calayh wasalam bishayn haddaan aalu beytka nahay cilmi gaara oo uu nagu khaas yeelay ama aniga gaar ahaan nagu khaas yeelay oo dadka kale aanay hayn oo annaga uu nagu khaas yeelay ma jirto taas weeye oo waana sababta su-aasha keentayna waa arrinkaa waqtigaa jiray waan leenahay marka ay dee bilaabmeen qolooyinka sheecadiyo ama dee kolley niman shiica dhab baan leenahay ninkii fitnadayba bilaabay markii dambena cusmaan laguma dile waxwaday ee inasaba la odhanayey ee doonayay ifsaad diineed iyo dadka diintooda inuu kaba fasaadiyo oo waxyaalihii uu faafinayay tani kaba mid ahayne lam yakusa bihi nnaasa ilaa maa kii un mooye fii qiraabi sayfi seefta aydan galkeeda waa adigu malaa gal roon oo seefta oo galkeedii yaraa kuba jirtana laba dhex dhigi jiray waxa kalena uu ruuxa musaafirkii ama kuba qaadan jiraa qiraab yahay haddaba seeftaydan galkeeda waxyaalaha kuba sugan mooye saxiifa ku sugnayd uma akhraja saxiifatan waraaq uu rasuulka ilaahay kaba qortay xadiiduu maqlay weeye mid isaga lagu khaas yeelaya maha buu soo saaray faidaa fiiha maktuubun waxaaba kuba qoran saxiifadan lacana allahu allaha lacnado waa habaar amase waaba khabar oo ilaahay uu lacnaday naxariistiisuu ka dheereeyey man dabax ligayr ilah ilaahay kayrkii ruuxa u gowraca oo macnaa dee waa tan wamaa uhila ligayr illaahi biha ma wamaa uhila ligayr illah bal wixii ilaahay kayrkii ama magaciisa waxaan ahayn lagu gowracaaba waana baktigaa dee ruuxu hadduu tacdiim iyo ugaba jeeda aada uguba dhowaatina gaalnimuu keenaya waayo waa shay cibaadaha dabxiga haddaba ilaahay kayrkii ciddii wuxuu gowracda magac aankiisa ahayn laguba gowraco sanam ha noqdo saliib ha noqdo kacbo nebi adugu waa cid aan deese magacan kaa ilaahayn haddii laguba gowraco loo gowraco haddii taqarub iyo u dhowaan loogaba jeedna de waa taa kufrigaba ahe ka ilaahay uu lacnaday lacana lahu allaha nacnado man saraqa ruuxa xada manaar alardi dhulka xuduudiisa waa dadkan jagooyinkooda ama beerahoodu iskuba dhow yihiin ruux hadduu dee in aan xaqiisii ahayn qaato dadkii kale waxoodii kuba durko oo dee ama calaamaadkiibuu baabiiyey haba yaraada wixii meeshii kale kusoo durkay si uu kan kale jegadiisii ama beertiisii wax kamida ugaba qaato waa taa weye marka muxuu doorinayaa ama uu xadayaa waa calaamaadkii dhulka ee dadku ay ku kala soocnaayeen waxoodu iyo jawooyinkooda iyo beerahooda ay ku kala socnaayeen buu baabiinaya tiibuu xadaya doorinaya si uu dee bal wuxu qaato aanu lahayn waxaase haba yaraadee isaguna waa ruuxa malcuunka ah lacana allahu waa halkan maxalushaahidkia alla ha lacnado ama ilaahay waa lacnaday man lacana waalidayh labadiisa waalidkii lacnada bal dee maaha kii toosuba lacnadaye kii in sabab u noqda isaguna waa min akbar اkabaa'ir baa rasuulka ilaahi kuba tiriya ruux kaluu lacnadaya ama ruux kaloo aabihii caaya kiiba aabihii caayay caydan aabihii la caayay ama lacnanaday isagaa sabab u ahaa isagaa ruuxan kale ka yeedhsiiyey taa nafteeduu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh caaqnimo weyn ama akbar akabaa'ir ba uu kaba dhigay lacana allahu alla ha lacnado man aawaa ruuxa soo dhoweeye ee difaaca ee ilaaliya muxdihan ruux dee xadaث iyo jinaaye laba yimi oo ruuxii dee bal isagu wax fasaad dhulka uguba sugan yahay muxditث haddaan ismu faacil kaba aqrino isagu la yimi ruuxa u nusreeye u hiiriye magangeliye kii khasmigiisa ahaa ka magangeliya ruux wax loo haystaba weeye qisaas ama wax kalaba loo haystaayo isaga iyo kii kale ayuu u daafaco uu kaba hor joogsaday oo kale marka muxditث markaan idhaahnen daalka kasrino oo ruuxii fasaad dhulkaa laba yimi kaas ee ruuxaa magangeliye ilaaliye daafaco u nusreeye allah lacno haddii muxdathan la yidhaahna waa alamru lmubtadacu nafsu waa amarkii dee mubtadac ahaayeen hore u jirin ee isagu kaas oo macnaa ruux sidaas oo ama waxaa isagu samaynaya ma xaaladiisu ay taa tahay ama wixii saaba ahaa ruuxa uba nusreeye soo dume ee raalli ku noqdee ilaaliye daafaco oo kale kaasna ilaahay ha laba nacdalo haddii muxdathan la yidhahna waa alamru lmubtadacu nafsu iwihiisuna wuxuu noqonayaa in wixii la ogolaado lagu raali noqdo waayo bidcadii oo lagu raali noqdo la sugaa dee waxay noqonaysaa in ruux u nusreeye u hiiliyey bay taasi noqon maxalushaadku waa ta hore baabun xadiis dheer baa bilaabmaya kaley waktigan jilaalkiina uu kooban yahe xamale allah subxaana watacaala ala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk allahuma zidna walaa tanqusna